waxaan rabaa arrin program bilaabmay oo la yidhaahdo inua jami programkaas ayaa ka bilowday magaalada gaarisa sida ogtootim programkan horay wuu u jiray markan dowladda dhexdan ay ka istaajisay waxay dhahday programka hadda dib aan u bilaabaynaa dib u bilaabintii ayaa jimcadii hadda lasoo dhaafay ayaa programkii yaa daaha laga rogay ama la furayba kenya muzima wadanka kenya dhan waxayna ka bilaabatay toban sub county ay ka bilaabatay markaan annaga hadda waxaan joognaa garissa sub county waxaa laga bilaabay iftin iftina laga bilaabay iftin isna iftin west korkora ayaa la aadaya korkora ayaa lasoo qorayaa ama oday ha ahaado ama curyaan ha ahaado ama ha ahaado agoon ama rajo ha ahaado kulli dadka qoraya waa isku halko waxaa ku xigta jariirood jariirooda kusii xigta oo taarikh lix ah waxaa ku xigta borargi oo taarikh toddoba ah waxaa ku xigta waagberi east iyo waagberi west oo taarikh sideed ah waxaa ku xigta taarikh kow iyo toban madiina ku xigta madiina taarikh kow iyo toban waaye township iyo galbeed waa laisku qabtay taarikh laba iyo toban ayaa ayagana ayay meesha tegayaan oo ayagana la qoraya waxaa kaloo ku xiga buula muzuri buula muzuri taarikh saddex iyo toban yaa iyadana la qoraya waxaa ku xigta tawakal buula tawakal u dambeysa oo la qoraya taarikh afar iyo toban la qoraya marka waxaan dadka u sheegaynaa hal meel in la wada imaado sidana u sahlan oo nin walba locationkiisa loogu tago markii la tegaya meelaha la tegaya u badan waxaa weeye xafiisyaha jiifyaalka iyo meelihii marka ay jiifka isla gartaan laakiin reporting waa xafiiska jiifka oo aagaada ah ayaa tegaysaa meeshaas ayaa laga qoraya dadka laga qoraya markaan faahfaahin ka bixiyo dadka la qorayo maxay yihiin dadka la qoraya koow waxaa u horeeya curyaamiinta u horeeya curyaamiinta waxaa jira kuwa horey loo qoray programkan kuma jiraan dadka cusub oo weli la qorin waay markan weliba curyaanka waa sii kal yahay dadka severe disability la yidhaaho oo dadka in la kaalmeeyo u baahan oo asaga iskaalmeyn karin oo bini'aadan kale inuu kaalmeeyo u baahan dadkaas ayaa la yidhaha severe disability kuwaasa programka lagu bilaabay ama cunug yar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado waxaan meeshan ka cilaaminayaa meesha alla meeshay ku dhow marka oo locationkaada ah inaad tagtid oo qoraalka ka qayb gashid markaan usoo noqo mida dadka weyn odayaasha waxaa la yidhi ayaga toddobaatan plus toddobaatan wixii ka bilowdo kuma tegi karaa haddaad lacag beeshan qaadanaysid meesha ma tegaysid haddii lacag meel kale iska qaadanaysid ama lacag hore odayaasha qaadanaysid meesha ma tegaysid dadka aan weli la qorin ayaa halka tegaya lixdan iyo sagaal haddaa jirtid programkaas weli uma helin nasfaas laguma ogolo lixdan iyo sagaal laguma ogolo toddobaatan wixii ka sareeyo ama sideetan ama toddobaatan iyo kow ilaa halkaa wixii jiro kuma tegaysa oo lagu qoraya haddaan usoo galno dadka agoomaha agoonka oo aabihii dhintay waraaqdii agoonka inuu haysta weeyaan haanshidii oo la dhahay death waa inuu haysto hooyada dhimatay waraaqdii death in la helo waay cunugana waa inuu haysto waraaq dhalasho uu haysto saa darteed waxaan u sheegaynaa dadweynaha gobolka waqooyi bari programkan intuu socdo ha ka faa'iidaan dadka u maskiinsan ha loo hormariyo aanan soomaali haddaanu nahay ogo waa is ciriirinaa ciriirigaas ayaan iska dhaafno waxaan waa wax laba kuroshil ah oo dowladda ku kaalmaynaysa qofka maskiinka ama qofka waayeelka ah markaasaa darteed dadkeena hadda soconi karo waa inaan dadkaas kale u naxariisanaa ani hebela iga daranaa dhahna oo hebelkii kaa darna meeshii ayuu gala oo dhahda aniga waan roonahay kana iga daran waa inaa dhahda haddaad dhihi waayso xoogo waxaan noqonaynaa dadaan usu naxariisanayn marka naxariista aad iyo aad ha la ilaaliyo dadka curyaamiintana ha loo kaalmeeyo waxa lala qabto